barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta afka soomaaliga idaacadda v o ad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatankiyo koob iyo soddonka mitriban efemyada geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somali com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti bisha maajna waa labiyo toban sanadka laba kun lix iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah jamaal axmed cismaan
qodobadan barnaamijkeenna maanta idinku haynana waxaa ka mida dhallinyarada iyo waxay ku doorbidaan guurka dhallinyarada qurba joogta ah amaba qurbaha ka timid qurbahan horta dadka qalbiga uu ka raacay kol waxaa jirtay inta kooraf loo tago dee qofku isagoo damba kalaha inuu ka soo noqon jirin iminkasta waxaad moodaa cunur ku dhacay dadkii siiba weliba hablihii waxa kaaga daran ninka qurbaha ka yimaada xataa hadduu waalan yahay inantii ma dhiibayso sidoo kale dhinacii heesaha ayaan ka marnayn
ciyaarihii ayaa iyaguna ka mida barnaamijka maanta marka horese warkii caalamka
diblomaasi sare oo maraykan ah ayaa sheegay in wadahadallada nabadda siiriya ee qaramada midoobay soo qabanqaabisay ay sidii loogu talagalay u socdaan isla mar ahaantaasina ay bilaaban doonaan maalinta isniinta ee soo socota inkastoo uu sheegay inay jiraan wuxuu ugu yeeray xabad joojin lagu xadgudbay oo dowladda siiriyana ay ku xadgudubtay xogayaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry ayaa sheegay in koox kormeelayaal oo ka kala socda dalalka ruushka iyo maraykanka ay ku kulmayaan magaalooyinka jeneva iyo xamaan sabtida maanta si ay isugu dayaan inay yareeyaan qalalaasaha dalka siiriya ka socda
dalalka maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ayaa sabtida maanta bilaabay dhoolatusi milatarioo xiriir ah arrintan ayaa timid maalmo kadib markii dowladda kuuriyada waqooyi ay ku hanjabtay inay argusanayso haddii dhoolatusyadani ay dagaal isu bedelaan hanjabaadani waa mid dowladdaasi ay sannad walba samayso dhoolatuskan oo sannadla ah ayaa qaataa siddeed toddobaad kaasi oo si faahfaahsan loo diyaariyo dhaqdhaaqyada maanta ayaa ku bilaabmay iyadoo ciidamada maraykanka iyo kuuriyada koonfureed oo saaran baabuurta dagaalku ay dhoolatus ahaan u weerareen xeeb ku taalla dhinaca bari ee kuuriyada koonfureed
duur wanaagsan dhegaystayaal warkaasina waxa aad kala socoteen v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington markan dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka madasha dhallinyarada waxaase maanta inoo diyaariyey cumar xasan axmed
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada toddobaadkanna waxaannu ku soo qaadanaynaa maxaa keenay in ay gabdhuhu door bidaan in ay guursadaan qurba joogta haddaba madashan waxaa nagala qayb qaadanaya nageeye cali khaliif oo jooga magaalada hargeysa faadumo ibraahim oo joogta magaalada hargeysa iyo cabdikariin qoorgaab oo jooga dalka jarmalka balse marka hore hadalka aan siiyo nageeye cali walaa horta cumar xasana waad mahadsantahay waan ku salaamayaa adiga v o eda sidoo kale faadimo ibraahim iyo cabdikariim koorgaabna waan salaamayaa horta cumar oo fikirkaa walaal ah habluhu hadda waxay door bidaan raggaa qurbaha jooga niyow de horta habluhu keliya in lagu koobo shaksiyan ma qabo oo dalkiiba niyo waxaa ku dhacay dadkii weliba gudaha dalka joogay rag iyo dumar isku wada daro aniga fikirkayga waxaa lagu dhacay cudur la yidhaahdo qurba jacayl ama dhoog jacayl cudurkaasi runtii habluhoo keliya kuma koobna ee dee raggiina waa ka qayb baan aaminsanahay marka horta qodobkaa habluhoo keliya jecel cumarow kuguma waafaqsani si guudba horta cudurkaasi u jira maxaa sababay haddii aynu isweydiina rag iyo dumarba in dadkaa qurbaha jooga maxaan ku dhahda la socnaado qodobo fara badan baa runtii la tirin karaa fikriyan dadka qaar ba waxaa laga yaaba inay yidhaahdaan tusaalahaan oo kale warniyo dalkii maanta waxbama dhex yaalaanoo qofka qurbaha jooge baasaboorka hayse dabada jooga mustaqbal iyo waxbaa mustaqbal baa ka muuqan kara qurbihii waa laga yaabaa in dad dood noocaasa ay la yimaadaan waa laga yaaba dadka qaarkood inay la yimaadaan dooda dadka qurbaha jooga adduun oo dadkii gudaha joogay maanta waa ka adduun hoo yihiin dood noocaasa dad la iman karaana way jiraan iyadoo mararka qaarkood cumar oo ay dhacdo qof qurbaha jooga oo qof gudaha jooga intaasoo jeer uu ka adduun badan yahay in qofkii dhalinyarada ha rag iyo dumarba wuxuu doona ha noqde ay diido inansi in dalka gudihiisa joogo iska shaqaysto adduun lahoo magac loo sharaf loo karaamo leh intaasoo jeeraan soo joogay inay inanti diido oo mid qurbaha joogo wax sii badan ba aan haynin laakiin baasaboor sitay dhanka ay raacdo ama inankiba uu raaco dhinaca kale taasina way jirtaa Waan gartay, innagay halkaasaan- karo ay dadka qaar yidhaahdaanoo ay ku doodan yidhaahdaan waa nin intan gudaha dalka jooga isu waa soomaaliya jacaylka ma jili yaqaanaan dadka gurbaha jooga cabcadaanka la soo koray si wanaagsan bay jacaylka u jilaano dood noocaasi iyaduna runtii cumarow way jirtaa laakiin si guud saddex raaqadoda ugu waaweyn baan isleeyahay waan gartay inageeye halkaa haddii aad adigu iigu hakisid faadumo ayaan siinayaa maadaama ay tahay gabadh iyadu markaasi ka mid a gabdhaha soomaaliyeed ee arrintaasi maad aragtay dusha laga saaray haye faadumo waxa weeyaan anu haddaan arrintan maanta ka hadallo madasha horta dhalinyarada barnaamijyo xoog badan oo inta badan wallaahi qalbigooda aada u wanaajiya inta soo qaadataan aadna waad igu mahadsantihiin anigu se waxaan isleeyahay qurbahan horta dadka qalbiga uu ka raacay kol waxaa jirtay inta kooraf loo tago dee qofku isagoo damba kan aynu ka soo noqon jirin iminka se waxaad moodaa cudur ku dhacay dabkii siiban weliba hablihii waxa kaaga daran ninka qurbaha ka yimaada xataa hadduu waalan yahay inantii ma dhiidayso danteedii iyo miyirkeedi iyo naankeedii oo dhan bay ku xidhay iminka beri dhaweytoo gabar baa meel kula kulmay meel baanu ku kulannay dabadeedna telefoon bay ku hadlaysay oo waxay tidhi lagumaan ku haystaaya weligaa haysii dayn anuu qofka kale taleefonka ku hadlaya deedmaan maqlayn codkiisa iyadaan maqlayn taleefonkii markay dhigtay baan ku weydiyaa maxaa kugu dhacay qofkaad la hadlaysaa muxuu ahaa ee markaasay igu tiri wuxuu ahaa ninaanu kala tagnayo ama inan tahriibaan doonaya isna wuxuu leeyahay joogaan isku noqono waxaa ku yidhi midho geed saaran midho dhul yaallo looma daadiyo farqaaga ku jire ma iskaga noqotin ninkaagaas waxay tiri maya maya maya kuma noqonayo iminkana runta haddaan kuu sheego inan jarmal jooga oo dari dhaweyd galay ayaan iminka jecelahay dawa ma marsado ma indha kuusho ma maydho oo waxaan ku yidhi inankaasi goormuu jarmal galay waxay tiri laba sanadood buu joogaa way agaaga intee buu ku- goormuu imanayaa baan idhi waxay tidhi lix sannadood buu maqnaanayaa waxaan ku ihi markuu lix sannadood maqnaado lix kalena uu wadankii ka shaqaysto lix kalena uu dhaqaale kale soo raadiyo sideed iyo toban sannadood weeyaan adiga inuu dhaqankaagii horta guuray uu baabaayisow lama socoto haabay tiri waxay tiri haddaba sidaan isiraahdaa qalbigaygiiba ma karaya midda laba sawirkiisa isistaan ku raadaabayso telefoonkeedii bay la soo boodayo nin aanaan labiskiisii waa u qusuucin iyo siduu tilaha yidhi ayaan arko waxaan yidhi cawd billah min shaytaan laakan iku ku anfacaya maahe edamaad mid kale iska raadsatada wadanka jooga miyaanadaysi min danoo dawladda u shaqeeya adan haystaabay tiri wayno iyo diyaara haddana aawa idhaahda soo dhac oo sidaa u soo dhacayo de waxaan ku haddaa maxaa karaamada kaa qaaday may bay tiri edda halkaasaan ku eejisanayaa dadkaasaan walaaltagayaa de waa hagaag baan ku yidhi berri adigoo dhaqanbaxay oo intaasoo dhan adiga taayirkaagii fadhiistay isna ku qabi maayo kaloo ku qabi maayo maanta waxa kuu dow ka aad kala tugteeda ku noqoto midda labaad cumaro dhallinyaradii waxaa dibadda ka imanaysay horta haddii xitaa wadankii ay shaqo ka helaan ka wadanka sii joogay isku dayaacad maaha isku dhaqan maaha ka wadanka jooga hadduu shaqo helo kan kale wadanka jooga wuu saxaabaya wuu ku hoosnooyay wuu tegaya laakiin kan ka imanaya qurbuhu markuu shaqo helo afkuu taagayaayo koofiyad labada dhinac ka riixan buu xidhanayaayo hayaay hawadaba ma joogo markaasuu alla wixii isagu joogsadaba inuu saxaaba yuu moodayaa in waxoo dayntaasaa badanaysa halkaas iigu hay ay soo degaysaa iyadoo bahan boorsoo weyn iyo muraayad xidan oo suuqa hadday dhex marayso dadka huruufaysa hataa tidhaanaa maalad heblayahay isku sii isku sii dooduma baahni bay ku leedahay marka waxa weeyaan waxa waan idinku badiyo malaha hadalka aan u dhigato maayeen qofka kale
cabdikariin haye cabdikariin aada iyo aad barabtaa ku salaamayaa adiga cumar negeye iyo faatumo doodan aad iyo aadka u qiimaha badan ee aan ka qayb galay walaalayaal horta run haddii aynu isku sheegno qofka aadamaha qofka dalka jooga iyo ka qurbaha joogaaba waa isku mid qofkuna wax dhici karta wuxuu dalkiisa ku ahaa ama uu ku noolaa ama ifafaalihiisa guud wuxuu ahaa buu qurbaha laga tegaya haddii aan usoo noqdo su-aashan ah bal guurkii dumarku wax jeclaadeen qurbaha ragga jooga bilxaqiiqiyan cumarow haddii aan ka yar ka yar warbixiyo muhiimadda aan odhan karo guurku dalkeena marka soomaaliya lagu nool yahay guurka waxaa la moodaa wax yaroo fudud oo gabadha dumarka ee caruurta ku dhashay ee hooyo ku noqotay wax waxaa dhici karta si yaro si bira inaanad yani aada la dhaqanto oo aanad qiime badan ku yeelan marka muhiimadu waxay o- odhan waxay muhiimadu ay tahay qurbaha marka la yimaado gabadhii waxaa dhacaysaa waxaad dareemi kartaa qiimaha ay leedahay karaamada ay leedahay sharafta ay leedahay oo waxaa dhici karta inaad la shaqaysaba oo aad ma inaad maxoolin dugdaa dhici kartaa oo aad maalin cuntada u samayso oo gurigii ka nadiifiso da soomaaliya dalkeena haddii maanta denin gurigiisa ka shaqaynayo waxaa dhici karta faadamo doodii gula jirtaaye oo ay ragga qurbaha haddii lacala la soo noqdo oo dalka la yimaado oo faadamo iyo anigoo gurigeyga dhaqaya hargeysa ama magaalada muqdisho ama meelaha soomaalida joogto aad igu aragto waxay dhici karta inaad tiraado ninkan guriga dhaqaya waa maxay oo aad la yaabtaba marka walaal xaggan waxa weeyaan noloshii baa la wada qaybsamay waa la isxaalowgaaday waa la isdareemayaa waxyaabahaas oo miidhan ayaa horta qurbaha habluhu waxyaabaha ay jecel yihiin oo oo aan kula talinayo dal raggay dalka joogida bilaa caley qof kasta ama nin kasta oo ina guursanaya inanta ha ha u naxo ha caawiyo ha- yaanu magarat hawsha keligeed ku eegin axmaqnimo ayin anigu markana qofku markuu xaggan yimaado waxyaaba badan baad isweydiinaysa keligaa baa isla hadlaya adigoo socda oo sanaa tolkii markas ku noolayd dumarku maxay yacni hablaha inala dhashay ee walaalaheena ee shantii loo kici jiray ee quracaha loo samayn jiray ee aan wax wax halku ku qaban jiray waxaa dhici karta qofkii ilaamkoo dhan ba walaalo waad mahadsantahay wax wanaagana aad ii qabatay iyo subaxan aad ii kacday iyo dheelkaa daaya oo aad quraac i duntay yani kelmada keliya waad mahadsantahay macnihinan la odhan baaba dhici karta hableena Halkaa igu hay.
Marka- marka waxaan odhanayaa anigu walaal horta een, qurbaha iyo dalka gudi qurbaha een, habluhu waxyaabaha ay malaha doorbidaya waa waxyaabaha de hablaha qur- hablahana waxaan leeyahay een, dumarka laftoodana een, ragga een, idinka- ragga dalka jooga waa rag wanaagsan waa rag yani sharaf leh waa rag shaqaysta een, marka waxaan leeyahay qurbaha kolle dib baa loogu soo noqon doonaayo imika tobanka sane soo socda waxaa dhici karta in dalalkeeni la isugu yimaado Halkaa igu hay cabdi- Qofkeena kusoo gebagabayn lahaa cabdikariin halkaa Een.
halkaa ku hay cabdikariin nageeye ayaan ku noqonayaa nageeye dhammaantiinba waxaad ka hadasheen waxyaabihii sababay hase ahaatee maxay gabdhuhu khaas ahaan ugu janjeedhaan dhinaca qurbaha ma dhaqaalaha ma magacay helayaan baa hiblaayo qurbaha ayay joogtaa oo ma garatay afrika way ka tagtay oo waxa ay tagtay maad aragtay dibaddaas ee bannaanka ah mise iscaawintan uu cabdikariim imiga ka shanqariyey ee ka jirta qurbaha hase ahaatee mararka qaar la yidhaahdo ragga gudaha joogi haweenkooda waxba lama qabtaan ee waxayba maad aragtay muudaan qof iyaga loo sameeyo oo u shaqaysa maxaa marka keenay inay halkaa jeclaadaan halkana diidaan
Een, horta cumar oo walaal een, faadimo runtii waxyaaba badan oo ku waafaqsanayna way jiraan Een, cabdikariim gudhiisa waa laga yaabaa inay dooda ah marka halkan la joogo dhulka soomaalida in raggu aanay dumarkii u jajabnayn dooda noocaasa inay wax ka run yihiin Een, runtii waa iska suuragal laakiin runtii waxaan aaminsanahay inaanay muhiimada koowaad ee dadka gudaha jooga ay u dhoofaan inaanay runtii taa ahayn Een, ay ragguna ugu jajabin yihiin haweenka qurbaha jooga ay dumarkuna ugu jajabin yihiin ragga qurbaha jooga inaanay iscaawinahayn taa waxaan ku sababeynaya cumrow iyo martida kaleba waxaan garanayaa oo markhaasima doono intaasoo hadlood iyo intaasoo inan oday qurbaha ka joogay iyo yimi ay guursadeen oo maalintii ay guursadeen ee qurbaha ay tegeen la kala tegey taas waxay tilmaamaysaa inan yaroo shan iyo toban jiro oo guursadeen nin konton jira ama lixdan jira oo markaad weydiisay tidhaahdana waa sigeen waxay odhanaysaa meel badan madhaysbeen ee kaas iga tallaabaya baasaboor buu haystaa waxaad arkaysaa inay yaroo labaatan jiro hargeysa joogo gabal qurbaha ka timiyo dhasheedi iyo maxaanka dhaqankeedi uu gabagaba yahay oo markaad weydiiso koodhaya meel qurbuhun baa ku tegayaaye kajaf fara badan oo badan kama sii qabo waxyaabo fara badan oo cumar uu iscaawin ka qoto dheer baa horta jiro waaniga cudur baa jira la yidhahdo cudur qabood maanta beri waxaan ku darsaday la odhan jira caqliga siisu hadaya caqliga siisu hadaya waxa weeyaan dad dhan iyo ummad dhan iyo qoom dhan oo caqligoodiba uu fiista iyo dhoof uu ku dhacay marka maantaasa waxaa ku jiray haasaawaha reer magaala siyaasa jacaylka beeraha hamiga yurub iyo maraykan muxuu dhalintii haleeyey uftiimaa loo socdaayo hidaa lagu guursadaayo caqliga fiisuhu hagaayo alla ilaha weyna heeray waa caqli dhan oo maskax dhan oo fiisa uu ku dhacay kama hadlayo inanka nin qurbaha ka yimie wanaagsan guursata kama hadlayo inanka maxaan ku dhahay gabar qurbaha ka timie wanaagsan guursada waxaan ka hadlayaa fikirkan dhana umadii ku dhacay ee dhoof jacaylka taasa waxay sababtay intaasoo dhalinyaro inay badda galaanaysa hariba taasa waxay sababtay siyaasiyiin baa la garanaya ummadan xil usoo qabtay oo markay yurub tageen maxaa ku dhahay ay wafti raaceen baxsadeen qurbaha ku dhuuntay marka arrintu waa arrin qoto dheer cumar oo ka ballaaran maxaan ku idhahdaa inan iyo inan maxaan ku idhahdaaye isjeclaadeen dabeetana qurbaha iyo doorbididii intaa way ka ballaarantahay waa ummad dhan waa population dhan oo soomaali la yidhaahdo in caqligoodii maanta uu galay sideebaa dalka looga taga waxaan aaminsanaya dekedaha waaweyn ee soomaalida aan leenahay kismaayo iyo muqdisho iyo boosaaso iyo berbera haddii maraakiib waaweyn lasoo istaajiyo saacadda aynu wada hadlayno la yidhaahdo ciddii maraykan doonaysay ciddii yurub doonaysay ciddii israaeliya doonaysay doonaysa dhulka inay ka tagaan maraakiibta ha fuula waxaan aaminsanahay dhowr iyo labaatankaa milyan ee soomaalida ah geeska afrika ku saabsan in aanu qof kusoo harahay dhulkaas soomaalida marka arrinta cumar way ka ballaaran tahay arrin maxaan ku rahdaa way door bidaan guuriyo maaha waa ummad yalo dhammaanteed doonaysa inay tahriisay dhulkeeda ay ka taso dhul kalena ay marti ku noqoto halkaasi wa waxaan siinayaa fikradda cabdikariim qoorgaab oo jooga jarmalkaan siinaya cabdikariim fikirka uu nagaya soo jeediya miyaad ku raacsantahay mise waad ka soo horjeedaa maxaad kaga duwan tahay Horta, fikirkiisa walaalahe. horta een, abwaanka mar labaad waan usoo een, aan aan u mahadnaqaya waayo een, gabayga iyo een, maskaxda faraha badan ee uu ka tiriyey een, bal qurbaha ee, waa gabi wanaagsan oo in yaroo kooban ayuu nooga soo qaaday een, waa run horta een, marka een, la leeyahay een, jiil ama marka ummad la leeyahay wax qurux badan inay dalkooga joogto dalkooga ayay een, ummaddu ku tahay ummad se la- way dhacdo qurbaha waa la yimid qurbihii waxaan jecelahay de maanta een, haddii qofku qurbaha tegey yaanu lays odhan qofkii dalkii dib ugu soo noqon maayo een, qofku wuu lumay een, qurbaha waxyaaba kala gedisan baa loo tegaya insha allah waa waa la soo noqonayaa kabacdi waxa dhacaysa een, waxa weeyaan kolley kolley waxa dhacaysa een, haddii taasi ay timaado een, in ay labada qof ee aadamihii ee wada nool ay waxyaabo badan een, noloshooda ay ku sababeyn karaan oo ay wada noolaan karaan marka an waxaan soo jeedin lahaa walaal nageeya aad buu ugu mahadsan yahay waxaan odhan lahaa qurbaha iyo dalkaba la- la- qofka aadamihii siduu dalkii ku noolaan buu tanna ku noolanaya marka hablahana waxaan leeyahay war een, daraggu dalka jooga een, de bal hablihii hala garab galo oo hala caawiyo oo halala shaqeeyo oo inantii iyaan lagu eegin hawsha guriga een, qurbahana walaal oo kolley een, dadka aadamihii markaan jacayl ka hadlayno ama markay wada noolaasho noloshu way baaxad badan tahay een, qurbaha laftiisa way jiraan dad brobla family ku haysto oo yacni iyaga laftooda waxyaaba yarar oo isku dhacdhacaya marka waxaan odhan lahaa anigu markastaan ku wacyigelin lahaa hablaha lookalka jooga een, dadkuna aad bay ugu hawan yihiin dadka qurbaha jooga hablaha lookalka oo waxa dhici karta inay yidhahdaan qof kasta waxay yidhahdaan "Anigu dalkii baan tegaya Een, hablaha qurbaha jooga iyaga laftooda waxay yidhahdaan dalkii baanu tegaynaa marka waxaan odhan lahaa taa lafteedii een, waxa dhacda de waa kolle waa dhaqaalo soo kordhaya waayo ninkii dalkii intuu ka intuu xaggan ka shi- shaqaysta buu la- wuxuu shaqaystay iyo maskaxdiisa iyo tacsiisa dalkii dib ugu keliya marka waxaan leeyahay dadkii waa lasoo socdaa een, hablahana een, dee inta dalka joogtaa waxaan leeyahay si qurux badan oo akhlaaq leh oo diinteena islaamka abaaba ayna faraysaa inay dumarka loo naxariisto hooyaa ka dhalatay waa xaaskaagii waa caruurbay ku dhashay marka in iyagana la ixtiraamo oo yacni qiimeyn lagu wada noolaado ayaan rajeynaya marka fikirka een, abwaankana waxaan leeyahay abwaanow een, horta qurbuhu een, yaan dhibaato loo arkin oo yaan dadkii biniaadanka marka laleeyahy waa la tahriibaya waa la soconaya tahriibka ilaa weligeed baa yani dadka ummadda weligeed baa yani la soconayey Een, waxa loo soo socdaana waa dalkin baa akhirka in wax loo soo qabto oo wax lasoo taro oo yacni dalkeenay soo qurxisano inba qof kasta hadafkiisa iyo himiladiisu tahay marka insha allah bidmi illaahi kariim taasna waa lasoo noqon doonaa Een, marka Halkaa message-ka igu hay- anigu aan hal- jecelahay in aan hablaha gaarsiiyo waxa weeyaan hablaheenu waa gob hablaheenu waa dad aad u akhlaaq badan marka iyagana dalka markay joogaan qofkuna waxa waaye haddana dalkiisii isagoo jooga inuu magarasa ku magarasa problem eh, la- kaga dhaco marka waxaan leeyahay hablaha hala ilaaliyo taasaan anigu waa gartay sugan cabdikariim cabdikariim halkaasi igu hay faaduma ayaa khad ku jirta faaduma ma maqashaa si fiican baan kuu maqlaya cumarow wuxuu yidhi wiilkaasi dalkii waa loo soo socdaa maxaa kula xoolo iyo dhaqaalo iyo maskaxdaa la keenayaa xoolaha iyo dhaqaalaha aad soo wadaan horta waa mid dadka burburinayo mar hadduu dadka maskax ahaan u burburinayo qalbi ahaan u burburinayo waxba xoolahaasi kuma turna waa kii tidhi een, adwaankii hibin maxamed ay tidhi waxa waxa wacan bay tidhi wiilkugula koray raac ducana lagugu raacsa ma garanaysa marka waxa weeyaan xoolahaasi mar hadday ummadii iyo dhalinyaradii wadanka kaaga soo horeysay aad ku haweynayso adigu guurkii ood hotel kiraysanayso ood xabadda saambuusaha ah ee isagu shan boqol oo shilin maalinta doonista loo soo siinayo aduu kun iyo shan boqol oo shilin afiisanayso walaal waxba maydaan soo kordhinin marka waxa weeyaan midda labaad waxay la soo baxeen dhalinyaradii iminka oo dumarkii ku qaldimumaan waan ku kaxayn habiibi waan ku kaxayn macaan wadankii cagaha soo saaro mar alla markay wadankii u yimaado wuu doonaa hoteella gobla oo iminka la kiristo oo la seexda oo aroosku galanaa jiro oo inta aroosku joogo uu iska galo ciidankaasi markuu halkaa inantaa laba bilood ama uu bil la fadhiyo uu keefiyadiisii ka gaadho markuu noqdo telefonkaba wuu xidhaa kii wax dhoofinaya iyo kii wax kacaynayaba ma aha hadhow inantaa iyo reerkoodu waxay ku waashaan odayaashii ninkan keenay ayay ku waashaan oo yidhaahdaan idinkaa waday idinkaa kaneeyey ta haddo anigu madna awdaanu keennay hadduu weli siyaasad ku socday buu ahaaye nin baa reerkiisii ka dhoofaya maalintu halkaa tago ayaa wanaag ugu dambaysa marka dambu soo noqda wuxuu yidhahdaa way soo fadhiin tahay tii horeba waan badelaya marka waxa weeyaan aniga horta qurbaha ii ammaani qurba waa kee waa qurba makan dhallinyaradii maskaxdii ka lumiyey makan hablihii dhaqankii ka hadlayey makan hablihii guuneeyey ee inantii waxay ku leeday ma maydhimayo ma naaxayo ma cuntaynayo haddaba isla la isula araga waa interneetkan uu waxa la iska arkay ninkaasi sawirkuu soo geliya ku markuu yaraacahaan mooyaan marka waxa weeyaan waxa dhacday qurbahani waxa dhacday dadkii ku mareeriya dumarka laftarkooda yaanan ammaanta uu siinin islaamo waaweyn ayaa inama yaryaroo qurbihii jooga bartay ilaa waxaa jacaylkan hawada kaa raaca waa cudur moogtahay halkaasay sawir ay dhallinyaradii ahayd ee sideed iyo toban jir ama labaatan jir markay ahayd bay sawir gelisay internetka oo waxay tiri wakaasoo caynkaa saaray eeriboorkiibuu ka soo degay isagoo iyada u maqan oo waxaan ku ihi iskala wada oo koofiyadii dhabadanadaiinay wata eeriboorkii markuu ka soo degay iyana wayba kurtii sugaysa waaba qof waa iyeela laa ilaaha illa allah maxamedun rasuulullah Maxaad ku soo gebagabayn lahayd?
Muqaadi buu la jeeday.
maxaad ku soo gabagabayn lahayd hadalka ka fakera faaduma horta horta mid baan kuu sheegayaa waxa weeyaan horta dee dadkan idiga tegey ma aha dad dad meel kale ka yimid waa dadkeenii waa shalayba qofku kaa yimid horta qurbahana yaan sas laga qabin oo dee dee yani dalka gudihiisa baa lagu kala tagaa furniinku horta waa wax dhaca waa diiniyan ilaahay baa soo rogay furniinka labada qofkin carabkooda maalintii kala dhamaadaan iyo ceeshka ay cunayaan maalintii isu dhamaado waa la kala cararayaa oo laba qof oo isku joojin kartaa ma jirto inkastoonay inkastoonay furniinku aanu wanaagsanin haddana waa wax ilaahay soo rogay labada qof haddii sahmi waaye waa la kala tegaya sida dalka lagu kala tagaba cabdikariim halkaa cabdikariim cabdikariim yani dadku ma aha halkaa igu ma qabo bedelmo halkaa igu qabo Ya.
cabdikariinow fadlan fadlan cabdikariinow halkaa ii joog dhanka gudihiisa haddii lagu kala tago qofa dharkaysaad kala tagtaan oo maxaan ku dhahdaa kuu muuqda marka guursayna kuu muuqday Ee, laakiin qof intuu aniga qal- qaldamuray uu jacayl ugu beeray uu noloshii u sarraysay geliya mar qura intuu sanada ay geliya dhulka igu sii daayey warkaasi miyaana ku dhimanaynin anugu kan iminka aan kala tegaynaa ilaan dalkiibuu joogaayo annaga iscashagno isdahoranay midda kale waxa weeya nin kastoo buufis qaba nin kastoo buufis qaba oo waalan dalka marka uu yimaado waxa la leeyahay inuha loo dhiso inantii way guursanaysaa iyo ma diidayso kii dalka jooga ee niinkiisa iyo maankiisa iyo mis- iyo artifsiyadiisii ay garanaysayna kaasaa ka waala oo yidhi anigaa ku guursanaya waartaa shafar boqol oo doolar lagu kirayo ayuu inantu guursado u xidhaya ninkan kale ma haysto ha konton doolar kuugu kiran lahaana xitaa ma haysto waar il iyo awil iyo karaayi baa xitaa halkaa ka dhalanaysa hablaha soomaaliyeed anigu waxaan leeyahay ha guurseegina waan gartay waan soo gabagabaynaynaa Hello.
negeeyaan fursada ugu dambaysiinaya negeeyi aragtida maxaad u arag cumar walaal hankii baa burburay hankii sida loo dhisi karaa ka horeysa maxay habluhu u jecel yihiin qurbaha jooga maxay inankii jeceshahay maxaa ku dhaha nin qurbaha jooga amayna kuu jecel gabdha qurbaha jooga hankii aynu dhisno haddii hankii la dhiso haddii jiritaankii umadnimadeena aynu dib u dhisi karno ama halabuur ha lahaado ama saxaafad ha la noqdo ama siyaasi ha la noqdo wixii la doono ha noqdo haddii aynu ku talagalo inaynu hankaa dhisno wax fara badan baa isbedelaya dhegaystayaal intaa waxaa ku dhan barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan toddobaadkan ku soo qaadannay maxaa keenay in ay gabdhuhu doorbidaan inay guursadaan qurba joogta haddaba intaan barnaamijka mid lamida ku kulmi doonno haddii eebba nagu sima toddobaadka soo socda sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay wariyaheenna cumar xasan oo barnaamijkaasi inala socodsiinayey Eh, jamaalow hal- hal dhinacunbaa la yidhi
aad iyo aad aan macnaha in gabdho ay door bidaan ragga qurbaa ka yimid laakiin dhinaca kalena waa sax dhinaca kalena way jirtaa oo rag fara badan ayaa aad u jecel lafahaantooda ina maartay waa rag- laakiin dadkoo dhan ma wada dhamaa ah, looma dhamo way eh, waa intaan kaga gudubna barnaamijka uu noo diyaariyey cumar ee madasha dhallinyarada haatanna dhinacii ciyaaraha jamaal oo dhinacay fadhiya jamaal
waxaa la leeli doona kulmo ka tirsan horyaalka dalka ingiriiska haddii aynu ka horeyno manchester city waxay la ciyaari doontaa naadiga norwich city waana kulanka ugu horeeya swan city waxay la dheeli doontaa naadiga af c bournemouth manchester united ayaa gegadeeda crystal palace ku martigelin doonta stark city southampton ayaa ballansan everton iyo sunderland westham united watford ayaa dheeli doona arsenal waxay la ciyaari doonta naadiga west bromwich albion dhinacay dalka talyaaniga yuventus ayaa ka adkatay naadiga soo soola horyaalka ayayna sii dheeraysatay gooli waxba ciyaartooyga bayla ayaa u dheliyey ayayna kaga badisay maanta waxa ay dheeli doonaan emboli iyo dambadoria interna waxay martigelin doontaa naadiga bolonya dalka iyo spain waxaa kooxuhu ay isku arki doonaan inkastoo shalay kulan uu dhacay malaaqa iyo sporting iyo qoni gool waxba malaaqa looga ay ku awood ronataan idhahdee ayaa kulanka ugu soo horeeya maanta wuxuu yahay barcelona iyo khitaave celta vigo real sociedad atletico madrid iyo deportivo locrania rayo vallecano iyo ebre ayaa dheeli doona sidoo kale eve cup quarterfinalaha everton iyo chelsea ayaa dheeli doona dhegaystayaal halkaa inoo joogto xubintii cayaaraha
aad iyo aad buu mahadsanyay jamaal axmed cusmaan oo nala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha haatanna waxaanu ku saqaynaa gebagabadii barnaamijkeenna duhurnimo ee dhallinyarada maanta dhinacii kaalmaha sugaanta waa hees uu inoo qaado fanaanka eedla yare magaceeduna waa xiisaha
ixanibay darteede xiisaha kalgacal xiisaha kalgacal midu igu xidho ixanibay darteede xididada jirkiyo xiskiyo wadnaha way xambaarsato ubinqaali iyo qalbigayeexado ubinqaali iyo qalbigayeexado qalbigayeexado xaggeeda jira xaggeeda jira xididada jirkiyo xiskiyo wadnaha way xambaarsato ubinqaali iyo qalbigayeexado ubinqaali iyo qalbigayeexado qalbigayeexado xaggeeda jira xaggeeda jira waxaad tahay xurumo dumartaanka xushee xiriirkeenna wacan xajiyo adkee xanaane axdiga xanaane axdiga waxaad tahay xurumo dumartaanka xushee xiriirkeenna wacan xajiyo adkee xanaane axdiga xanaane axdiga
waxaa tahay xurmo dumartaan ka xushay xiriirkeenna wacan xaji oo adkee xanaane axdiga ayuu leeyahay ee sadheer ee fanaankan iidlayar heesaani xiisaha waxaan u malaynayaa in erayo wanaagsan iyo eraya muusic culculus baa saaran aad iyo aad heestaasi iidlayar ayaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka dhallinyarada maanta anigi iyo sandheere ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulan dambe idaacadda afarta galabnimo waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo
xasilooni iyo xasilooni iyo galashiyo xaqdhoor taan ugu xishaa xasilooni iyo xasilooni iyo galashiyo xaqdhoor taan ugu xishaa dhulka meel xarfa dil lagu xundumay hooyadeed xali
This program has come to you from the Voice of America, Washington.